أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee faafureebka wararka caawa aan idinkugu soo xulnay idinkuna aad insha allah ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a maxay yihiin digniinaha isdabajoogga ah ee reer galbeedku ay ka soo saarayaan burburka kooxda riddada soomaaliya maxayse ka dhigan tahay warbixin ka soo baxday sirdoonka turkiga ee ku saabsan arrimaha soomaaliya falanqayn arrimahaasi ku aadan ayaan faafureebka wararka idinkugu haynaa bannaanbaxyo ka dhannaha dhulboobka uu xasan gurguurta ka wado magaalada muqdisho oo ka dhacay magaaladaas xilli kumanaan qoys oo dhulkooda uu horay u boobay ay weli bannaanyaal yihiin barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan kooxda riddada soomaaliya oo mar kale afka furatay gaalada adduunkana ugu baaqday inay dhaqaalo u qoraan ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka xilli dowladihii dhaqaalaha bixin jiray ee iyaguba tooda haysato ciidamo badan oo ka tirsan boqortooyada sacuudigaah oo lagu arkay qaybo ka mida dalka yeman iyo munaasabad lagu furayey dugsiga hoose dhexe ee nuurul islaam ee deegaanka iidaale ee wilaayada islaamiga ah ee baay oo ka dhacday gudaha deegaankaas qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad barnaamijka ku baqli doontaan qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee alandulus ayaa barnaamijka inta uu socdo igala qaybgeli doona anigana halkan ayaan idinkaga soo gudbinayaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo talaado ah taariikhduna ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha jamaadu thaani ee sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo faahfaahsan maxay yihiin digniinaha isdabajoogga ah ee reer galbeedku ay ka soo saarayaan burburka kooxda riddada maxayse ka dhigan tahay warbixin dhowaan ka soo baxday sirdoonka dowladda turkiga arrimahan waxaa si dhow la socday islamarkaasina warbixintaasi soo indhaindheeyey falanqayntanna inooga samaynaya maxamed xasan alfaatix bismillaah aad baad u mahadsan tahay bukhaari bilihii lasoo dhaafay dowladaha reer galbeedka ayaa soo saarayey digniino ay kaga dardaar warinayaan mustaqbalka ama masiirka kooxda riddada soomaaliya maraakiista amniga saraakiil sirdoon iyo diblomaasiyiin ka tirsan dowladaha reer galbeedka ayaa si isdaba joog ah waxay u faafinayeen warbixino ku aadan in xaaladda soomaaliya ay mugdi ay ku jirta dhankooda ayna ka cabsi qabaan in soomaaliya ay ka dhalato dowlad jihaadi ah ilahan reer galbeedka ah ayaa digniintooda waxay u cugsanayaan awoodda sii bulaalaysa ee xarakada shabaab almujaahidiin iyo dib u dhaca dhanka militari iyo siyaasadeed ee ku yimid kooxda riddada soomaaliya warbaahinada ugu afka dheer dalalka reer galbeedka ayaa taxliilinaya mustaqbalka soomaaliya iyagoo la meel dhigaya inay ka dhici doonaan isbedelo isbedelo ee u eg wixii ka dhacay wadanka afghanistan iyo wadanka suuriya labadan wadan oo muddo sanado ah ay dagaalo aad u culus ka socdeen ugu dambeyntiinada taladii lagala wareegay xukuumadihii taabaxsanaa reer galbeedka iyo xulufada iiraan ee mandiqada loo bixiya bariga dhexe awoodda ballaaran ku laheyd hadda arrinta soo kororta waxay tahay in dowladaha reer galbeedka digniinihii ay soo saarayeen ay ku soo biirtay xukuumadda dabadhilifka ee wadanka turkiga oo la ogyahay in kaalin weyn ay ku leedahay dagaalka ashaadala dirirka ah ee ka socda dalka soomaaliya sirdoonka turkiga ayaa maalin ka hor wuxuu soo saaray warbixin uu kaga faalloonayo xaaladaha amni midda siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee wadanka mustaqbalka kooxda riddada soomaaliya ayuu yiri ma ahan mid wanaagsan wuxuuna sirdoonka turkiga oo warbixin dheer ku faafiyey bartiisa internetka iyo faafinta rasmiga ee dowladda sida wargeyska zamaan wasal wuxuu ku sheegay in khataro buuro ah ay kusoo wajahan yihiin soomaaliya isagoo soo qaatay in ugu horeyn dhanka siyaasadda isjiijiid ballaaran oo ka jiro oo kooxda riddada iyo maamulada ashaadaladirirka ah ee ku daaban ay isfahmi layihiin mugdina oo ku jiro masiirka waxay ugu yeereen doorashada kooxda riddada afartii sanaba mar laga qaabanqaabiyey magaalada muqdisho sirdoonka turkiga wuxuu sheegay in jiha wareerka dhanka siyaasiga ee wadanka ka jira uu kala irdheeyey awooddii murtadiinta oo ula jeeda maamul goboleedyada ashaadaladirirada ah iyo kooxda riddada ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho khatarta kale wuxuu ku sheegay ahna midda ugu muhiimsan ee turkiga iyo dowladaha taxaalufka la ay ka walaacsan yihiin dhanka waxa ugu yara argagixisada turkiga wuxuu sheegay in weerarada ikhtiyaalaadka ah qaraxyada iyo weerarada loo geysanayo saldhigyada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo waxa ugu yeeray ciidamada xukuumadda soomaaliya oo la jeeda kooxda riddada ay yihiin kuwa sii xoogeysanayo wuxuu tusaale usoo qaaday in sanadii labada kun laba iyo labaatankii kooxda riddada ee hogaamiye xasan garguurti ay qaaday guluf dagaaleed aad u ballaaran oo laysdhahayey waxaa lagu xididasiibayaa awooddii jihaadiga ah laakiin si lama filaan ah sanadda labada kun afar labaatanka kooxda riddada ay lumisay dhammaanba dhulka ay qabsatay intiisa badan sirdoonka turkiga wuxuu sheegay in dacfiga ku saabsan xanasho la-aanta maleeshiyada kooxda riddada dhulkii hore ay ula wareegeen oo isagoo ku sheegay kul ay xoreeyeen ay banaanka soo dhigayso in wax walba laga filo garo soomaaliya cabdiwahaabow meeshan ayuu isdultaa ku sameeyey sirdoonka turkiga wuxuuna sheegay in si lama filaan ah xarakada shabaab mujaahidiin ay u qaaday olola ballaaren oo cagsi ku ah midkii xasan garguurte si fududna ay ku qabsatay degmooyin magaalooyin iyo deegaano dhaca ee koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya taas mid lamid ahna lama filaan aysan ku ahayn waxa loogu yeer beesha caalamka in soomaaliya ay ka dhacaan waxa sirdoonada reer galbeedka ay ka gidiyeen ayuu midka turkiga iftiimiyey wuxuuna sheegay in haddii al-shabaab ay soo qaado guluf dagaaleed lamid ah midkii labada kun afar labaatankii dhammaadkeedii iyo bilowgii labada kun shan labaatankeeda ay qaaday mid lamid ah uu gallaafan doono magaalooyin waaweyn oo kooxda riddada hadda gacantu ka hayso khatarna ay geli doonto caasimadda soomaaliya sirdoonka dowladda riddada ee turkiga wuxuu intaas ku daray in gibi dhacleyn dhanka dhaqaalaha ee ka jirta dalka dhaqaalihiina uu sii hoobanayo dhalinyaro fara badan ay isaga baxayaan wadanka hubanti la-aanna ay ka jirto siyaasadda iyo amniga iyadoo la ogyahay in turkiga uu qeyb weyn uu ka yahay boobka dhaqaale ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayuu haddana wuxuu qirayaa sirdoonka turkiga in dhaqaalaha soomaaliya uu gebi kala laado waana wax khilaafsan sheegashooyinkii xasan garguurte oo maalmihii iyo isbuucyada u dambeeyey warbaahinta uu ka sheegayey in dhaqaalaha soomaaliya uu hinqaday oo kor u kacay wax ka badan shan boqolkiiba marka warbixinadan iyo degniinahan isku dhow dhow ee kasoo baxaya dowladaha reer galbeedka iyo turkiga oo ka mid ah taxaalufka saliibiga ee nato waxay waxay niyadjab ku rideen kooxda riddada oo aan awoodin in dowladahaas ay u jawaabto laakiin qorayaasha iyo warbaahinta soomaalida qaarkood marka ay arrintan ka hadlaan ay dhaleeceyso ay ku tilmaanto kuwa la shaqeyna waxay ugu yeereen argagixisada ay ula jeedaan ee mujaahidiinta waxa hadda wadnaha farta lagu wada hayo amniga keliya ma ahan masiirka kooxda riddada ee dhanka siyaasiga ah ayaa aad u xun oo maamulada shaadaladirrada ah iyo kooxda fila soomaaliya ee magaalada muqdisho dabka iskama qaataan cabdiwahaabow marka aan kasoo tagno warbixintaas kasoo baxday sirdoonka turkiga haddii aan aagno cumriga murtadiinta dhexdooda khilaafku wuxuu gaaray meel halis ah ilawareedyo ayaa xaqiijinaya in maamulka donald trump uu dowlado ka mid ah kuwa geeska africa etoobiya iyo kenya ku wargeliyey khataraha soo socda waxayna u yeereen dowladahani waxaa loogu yeero golaha samata bixinta iyo maamulada shaadiradirrada ah ee jubbaland iyo puntland kuwaas oo magaalada nairobi looga yeeray isbuuc ka hor inta uusa dhicin shirka weyn ee mucaaradka ay ku yeelan doonaan magaalada kismaayo ilawareedyo waxay sheegayaan in xasan gurgurtan halkaas uu gaari doono oo lagu qasbi doono inuu ka laabto waxa loogu yeero doorasho qof iyo cod marka waxa ay ka walaacsan yihin waxay tahay awoodda mujaahidiinta oo sii bulaaleyso iyo filashooyinkii la filayay xasan gargurte ee hore uu ugu bishaareeyay gaado ahaa in mujahidiinta lasoo afjaray oo meesha ka baxay iyo khatarihii amniga oo meeshooda ah iyo siyaasadda murtadiinta oo kala daadsan habacsanaan ayaa jirto is-aaminaad la-aan maleeshiyaad hubaysan ayay isku adeegsadeen arinta ugu sii daran waxay tahay inaan la haynin dhaqaalihii bajedka ahaa ee ku bixi jiray duulaanka soomaaliya haddii ahaan lahayd murtadiinta soomaalida lacagihii gaaladu ay siin jireen badankood waa laga jirtay kufaarta afrikaanta ana dhaqaala ma hayaan donald trump wuxuu qarka u saaran yahay baa layidhi in malafka soomaaliya uu faraha ka qaado haddii taas ay dhacdana kooxda riddada waag ayaa ku bari doono oo hadda maraykanku wuxuu biyaa xiyaasaadka maleeshiyaadka bangrafta ciidamada kufaarta afrikaanta qudhooda gaar ahaan kuwa dowladda xabashada etoobiya iyo kenya bajed ayuu ku siiyaa dhanka saadka haddii intaas oo idil maraykanku uu jartane waxaa dhici doonta in ciidamada kufaarta afrikaanta waddanka isaga huleelaan arrinta kale ee laga baqaya waxay tahay in mucaaradka hubaysan ee murtadiinta ee muqdisho ku sugan iyo xasan garguurta hubka iskugu qaataan oo dhexdooda ay dagaalamaan falanqeyaashuna waxay saadaalinayaan in ugu dambeyn dowladaha gaalada ama waxaa loogu yara beesha caalamka ee xaalano ku sugan kooxda riidada ee xasan garguurta hogaamiyo ay jilbaha dhulka ugu dhufan doonaan ayna ku qasbi doonaan inay iska xaadiriso teendhadii afisyooni haddii ay ka madax areegtane ay u banayn doonaan fagaaraha sidaas ayana gaaladu kaga baqayaan in isbedel weyn uu yimaado marka halista amni ay ka baqayaan waa dhanka awoodda mujaahidiinta oo ay isleeyihiin haddii wax la mid a weeraradii lagu xureeyey gobolada dhexe ilaa iyo shabeellaha dhexe ay mujaahidiintu qaadaan in magaalooyin badan cadowga gacantiisa ay ka bixi doonto koox yardadan ay dhici doonto marka arrimahaas ay ka baqayaan iyo arrintii siyaasiga ahayd oo meeshii ugu xumeed maraysa
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka banaanbaxyo ka dhan ah dhulboobka uu xasan gurguurta ka wado magaalada muqdisho ayaa ka dhacay magaaladaasi xilli kumanaan qoys oo dhulkooda uu horay u boobay ay weli bannaanyaal yihiin qodobkan iyo kuwo kale oo xiiso badanba waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa banaanbaxyo ka dhana dhulboobka gurgurte oo ka dhacay muqdisho magaalada muqdisho waxaa maanta mar kale ka dhacay isku soo baxyo ka dhana dhulboobka kooxda riddadu ka wado caasimadda halkaasi oo ay isugu soo baxeen dadweyne aada u caraysan isku soo baxyadu waxay si gaar ah uga dhaceen isgoyska saybiyaano ee magaalada muqdisho waxaana dibadbaxyada ka qayb qaadanayay dadkii shacabka ahaa ee laga barakiciyey xaafadda debdemiska ee gobolka banaadir dadku waxay ahaayeen kuwo aada u caraysan waxayna soo buuxdhaafiyeen oo la wareegeen isgoyska saybiyaano halkaas ayayna ku gubayeen taayiro sida laga dheehan karo muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada maleeshiya oo ka tirsan murtadiinta ayaa goobta lagu soo daadiyey kuwaasi oo awood ciidan u adeegsaday shacabka caraysan qaar ka mid ah shacabka oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inay dhibaatooyin kala kulmeen qaar ka mid ah saraakiisha riddada ee dhulboobka u qaabilsan murtad xasan gurguurte waxay sheegeen in jirdil iyo dhibaatooyin kale la isugu daray dadka rayidka ah ee ka biyadiidan in dhulkii danta guud ee laga barakiciyey la dhiso waxay tani qayb ka tahay diidmada xooggan ee shacabka gobolka banaadir ay ka muujinayaan in dhulalkii ay degganaayeen lagu wareejiyo ganacsato imaanlaawayaal ah oo malaayiin doolar ku harqiyey madaxda riddada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa gurgurte iyo eyusom oo dalbaday taageero dhaqaale walaacna ka muujiyey awoodda al-shabaab magaalada dowxa ee caasimadda waddanka qatar ayaa martigelisay shir ay isugu yimaadeen kooxda villa soomaaliya ururada midooda afrika midooda yurub iyo sidoo kale dowladaha iyo hay-adaha kale ee tabantaabiya xukuumadda muqdisho kaasi oo diiradda lagu saaray sidii loo badbaadin lahaa nidaamka dabadhilifka ah ee muddada badan lagu camcaminayay dalka soomaaliya xasan gurgurte wakiilka midooda yurub ee geeska afrika iyo wasiirka arrimaha dibadda masar iyo wakiilo ka socda midooda afrika ayaa goobjoog ka ah madashan oo qayb ka ahayd shirka duuxa ee arrimaha amniga iyo siyaasadda khudbadaha ay dhinacyadu jeediyeen ayaana u muuqday kuwa quus ah xasan sheekh maxamuud ayaa marka hore sheegay in ay wajahayaan dagaal halis ah oo kaga imaanaya xoogaga al-shabaab kaasi oo uu sheegay in uu yahay saddex jiho oo isugu jira mid milatari mid fikri iyo mid dhaqaale intaba ibraahim diana oo isagana ah diblomaasi ka socday midooda afrika si gaar ahna howlgalka ciidamada afrikaanta ayaa sheegay in ay u baahan yihiin taageero badan isagoo intaa ku daray in ay weli jihaadiyiintu yihiin awood muuqata diblomaasigan ayaa dalalka shisheeye ee taakulaya duulaanka gardarrada ah ee lagu soo qaaday soomaaliya ugu baaqay in lala soo gaaro taageero joogto ah qalab casri ah diyaarado injineero iyo sirdoon shirkan ayaa imaanaya iyadoo weli howlgalka calooshad ushaqaystayaasha eyusom uu ku jiro xaalad hubanti la-aan ah quwadihii maalgelin jirayna ay diidan yihiin in ay bixiyaan kharashaadka ku baxaya kuwaasi oo uu ugu horeeyo maraykanku waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ciidamo badan oo ka tirsan sacuudiga oo lagu arkay qaybo ka mid ah dalka yemen maanta oo ay siinaynaa ciidamo wato gaadiid badan qaarkoodna rasaastu aysan karin ayaa lagu arkay iyaga oo dhex maraya magaalooyin ka tirsan waddanka yemen muuqaalo barqanimadii maanta laga soo duubay gobolka xadramowd ee dalka yemen ayaa waxaa lagu arkayey waddooyin badan oo xiran waxaana ka gudbayey gaadiid ay ku rakiban yihiin qoryaha darandooriga u dhaca kuwaasi oo ay iskar badan saaran yihiin muuqaalada ayaa waxaa lagu duubay taleefanada gacanta iyadoona wax kaamira ah goobta loo diiday islamarkaana la hakeeyey isku socodka dadka iyo gaadiidka waddanka yemen waxaa dhibaato nooc weliba ah ku haya ciidamada dowladaha imaaraadka carabta iyo sacuudiga kuwaasi oo shacabka cunaha ku dheggan waxayna mararka qaar geystaan gumaad ulakac ah oo ka dhana dadka rayidka ah xubintiina waa inaga inta cabdilwahaab caawa ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka madarasada nuurul islaam oo ka mid ah madaarista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa lagu sameeyey dib u dayactir xoogan kaas oo dhismihiisa ay iska kaashadeen bulshada deegaankaasi dhowaan gudaha madarasadaasi waxaa lagu qabtay xaflad agaasinkeeda uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee gobolka taas oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan dadkii munaasabadaasi ka qaybgalay waxaa ka mid ahaa bashiir muxidiin abo eeman tabintan ayuuna inooga sameeyey bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxa aan ku suganahay deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay si gaar ah madarasada nuurul islaam oo ka mid ah madaariista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee baay maanta howlka xafladaha ee madarasadan waxaa ka dhacaysa munaasabad ballaaran oo dib loogu furayo madarasadan kadib dib u dayactir ay ku sameeyeen dadka deegaanka iidaale xafladda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee baay waalidiin salaadiin culimo ardayda loo furayo oo isugu jira da'yarta deegaanka iidaale iyo dadka wax ka baran doona insha allahu tacaala tacliimul kibaar ama waxbarashada dadka waaweyn ee maalmaha gaarka ah ee halkan wax ka baran doona insha allahu tacaala waxaa markan si toos ah u bilowday xafladda furitaanka dugsiga hoose dhexe ee nuurul islaam ugu horeyn waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey oo loo baaqay malaaq aadan cabdiraxmaan oo ka mid ah malaaqyada wilaayada islaamiga ah ee baay qaybna ka ahaa guddi guddi loo xilsaaray dibu furitaanka iyo dibu dayactirka madarasadan si uu warbixin kooban uga bixiyo qaabka ay wax u dhaceen iyo siday u arkaan xafladan qiimaha badan ee maanta ka dhacaysa gudaha madarasada nuurul islaam ee deegaanka iidaale bismillaah alxamdulilah ilaahay baka mahadsan ilaahagii oo nicmuun unkooba koronasi nicmatulislaam iwal imaagna ankuwiiñin alxamdulilah ilaahagaasa mahadlee walaayada osa badan angeedni ilaahay baka mahadsan aranti allahaninagi guddidii madi una fadheeni hi-ad manqayliisin gaalo manqayliisin fadheenay wada talinay ilaahay baka mahadsan bulshadii idaala ya ka talini bulshadii idaala madi una ka talini ardayda ganacsiga oo idaala degan muslimiinta ee eedii eed alliya kaalinwiin ku qaadadeen may kale kaalinwiin ku qaaday waasadiya kaalinwiin ku qaadada ilaahay baka mahasan wali unumigo horti rafanoo rafanoob hata nuurkungali roog ilaahay baka mahasan wa ilaahayna si ay una oo ardayd hay-adna walankuweydiini gaalana walankuweydiini meelkala niinban kun deeganana niinkalahaynaya isgoolkii maya ardayd ilaahay amarsheeya niinbogi alxamdulilah ilaahay baka mahasan lanhati geeka ardayda hebel deenki keymeesiidoo la era farijayla gobdaamnan lahayn yaa ardeeda at ardeeda matabkun ilaahayna geysi alxamdulilah maysiin sheegane dadka geeki maridi ardeeda walbiyowka eedaandhabaay hata alxamdulilah ilaahay ka mahadsan anti raayi muslim surintey alxamdulilah lankastaba ardeeda kunshayna ka talidi koro sidii walanku heraana kasee sidii walanqobsadaawna kasee asal hore ardee mayla baranaayaheen masaajideen haada awkay madihi eedoniinkoyto masjidkooniindhasyalu guraay masaajid hata meerikala malanka bahaw isgoolka meerikala malanka bahaw ilaahay baa ka mahadsan dad maalsho ka filan anagni dad muslimiin ahoo maalsho ka filan walaasho anfahaw anagni alxamdulilah isgoolkun ardeyda waqtigii hore wala unase niinkana nagdaanay mado ardeyda walaayi niinseedanay mado matabka tarbiyada niinseedani obda walkastu laakiin faa'iidadii argo walku tilmaamee iyaal hore yee ardeyda iyo niinka jare jareen iyaalka iyo hayaa ardeyda walay malaba antaha ku saara miya yee ardeyda yaa eedan mahadin alxamdulilah anti hatina ardeyda laay nagne walay oo ardeed jiilka ti dambeey walniin qobod yaa antaastoon yaan alaanalaana ilaahay baka mahasan eedi eed almaylanaa anti haniin gurmatiina ardeed ajari hasanaad alihi kusii ilaahay ajarshe mukuda'i maysiin sheegane ilaahay hoob raalika nagad walaalaha reer idaala waalidiinka oo idaala roogaan dadkii guddidii tumu'in dhammaadii qof hayti wala'an shaqeesi muraadkii allahayan kaangu ilaahay baka mahasan muraadkiina ilaahayanna geysi muraadkii ilaahayanna geysi faa'iidadiyo ilaahayanna sii kolba tii ku dambayton oo kheerena may fadaana anti ilaahay narooji kol walila deeri doona iyo hatana geerki yaalkungee jiilkun geerka lakuusii qalanjibeegna lanki ilaahay nafansii walil hela doona lankiima nafan waayon ilaahay naharisa maylana walaalaha oo ardeeda tarbiyatul wataalim ardeeda oo mas-uulkan eh isiigna maysan lena halnoo warqa way galanta halnihaayoy unada binaadang leena binaadang maskafilana hoob un walaayarko dhinig raaraysteendina ne roona may fadaana ini garabkaana laha gobod isgoolkun horumar deero fadaan ilaahay saasa ku rajaan anti awkay madooba ardeeda anta koodee ay kulasaaw ahaa madoolay ardeeda hoob isgool yobulun furiisi nagdaa manin neer ay ardeeda naganay mado waalidiinka ardeed dhinijey wala ku dhiyaayan mado maalimiinta dhinijey wala ku dhiyaayan mado maamulaha dhinijey wala ku dhiyaayan binaadan leybli eewda meelali meeliba wala ku dhiyaan may fadaana ini karkila haniilaabo ardeeda ilaahay hoob raalli kanaad galantaana la gobdo ini muraadkii una ilaahay ku fadaana ku deeran may fadaana ini isgarab teeginaanano una long isla surugnaan lamagañaad may lare inis weysaayan lankoshreyd walma gobdo kor may fadaana hoob ilaahay raalli kanagad anti ardeeda danti una lana ku deeran isinana baalbaalanoo unun may fadaana ardeeda wala unan teegini geeg hoolama daajiyo haynoo anti dugsiyada qur-aanka garab teeginaana ambo isgoolka garab teeginaana meelali meeli walbarashilkadaaw garab teeginaano fadaana lankiiba walaayarko reed injiidaawn ini galanjiisa gobno ina hantaha gal ina hantaha gal erno fadaana baadiilima iyo ardeeda mashquul baadii walbadan aha karaba haka jaranay haka jaranay haka jaranay ma haddii aragnay he may fadaana anti unrogaana oo kudhamagno may fadaana ini walbarashilay ka dhammaysano walay unati dhalni imbo walay hati kubacdi dhalo doon hooba nafan helnoon ini walbarashilay ardeeda juhdinka biino fadaana waa hagaag dhegaystayaal weli dhinacii kelimaadka ayaa soconaya markan waxaa loo baaqa oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey maamulaha dugsiga hoose dhexe ee nuurul islaam si uu halkan uu warbixin kooban oo ku saabsan madarasada usoo gudbiyo iyo maadooyinka lagu baran doono bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalsalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaa'i waalmursaliin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى yang mahadiyaan alleenii hanuunii waddada islaamnimada iyo ilaahagaasaan ka mahadiyaan bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala mayn mahadnagaane wilaayada islaamiga ee baay iyo mas-uulje saasoo kale mayn mahadnagaane weelaga muxaafadada baydhow saasoo kale mayn mahadnagaane maktabu tarbiya watacliim lixarakati shabaab almujaahidiin yaan mahadnagaan khaas ahaan mayn mahadnagaane maktabu tarbiya watacliim liwilaayati baay yaan mahadnagaan iyo mas-uulje saasoo kale mayba aan mahadnagaane adduyuufulkiraam martada maybuaha quruxda badan oo marka maybuaha ugaasyada mashaayikhda culummada iyo ardayda iyo maamooyinka dhammaan haxaadireenna maylana jazaakum allahu khayra aljazaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa miisaankin xasanaadka alla siin saar geeka ood maalinta talaada oo taariikhda hijrigeena ka baadanta bililixaad kun afar boqol afartan iyo todoba hijri insha allahu tacaalaa se dadkii oo horey sheegeen oo boorkana ku argahaytan may dib lan furay oo la dayactiray oo dib u hagaajin lan sameeyey madrasada nuurul islaam oo idaalka yaal muxaafadada baydhow marka maysan lana insha allahu tacaalaa ardayda inay ku faa'iidaysadaan oo marka insha allahu tacaalaa macalimiinta iyo maamulka walaay karaanjoe oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa fahansii insha allahu tacaalaa san fahansii doogna ilaahay idinjay juhdina ka bii doogna marka insha allahu tacaalaa maylana ardayda oo iskuulka hata dhakada hayta oo ama diiwaan galsan ama hadda haadirsan waa lama qiibad waay qiibta alifmayu tacliimulkibaar dadka waaweyn yoona may taradiyo maraayta boqoliysad ilaa boqol iyo farmeelasay maraayan ardayda yaryarna may maraayan sagaaliyo todob marka iskuulku waxyaabaha usbiiyow oo ama laka qaadadaw meehin waa walaay madaariistii oo may buaha unesco mee kow walaa may buaa laka qaadadaw may muqararkii may buha culummada oo wilaayaadka islaamiga iyo may buha guud may buha hanin saareen iyo may buha laka dhakay kow maadadan koreyto laka qaadadaw mayu alriyaadiyaad ama xisaab inay may buha qofka bidaayo ku bilaawd ilaa may buha mustawfay laisku diiraw ilaa dugsi hoos dugsi dhax insha allahu tacaala may kale madrasada waxyaabaha laka baradaw kumadee alluga carabiya lugatu lqur'aan lugatu ahli ljanna iyo may buha waxyaabaha laka baradaw kumadata kitaabatan wa qiraa'atan wa mahara takalumiya insha allahu tacaala intaas dhanba walka barada doon waqtigana socda waxyaabaha kale laka baradaw mayu altarbiya alislaamiya tarbiyada islaamiga waxyaaba badan aan iska jarta may ka jare xadiidka naba calayhi salaatu wasalaam fiqigiya ka jara may ka jare tafsiirkiya ka jare walbadan aan iska jaran marka xadiidka may buha qofka unugu usoo may ku dugsi hoos rooga iyo may buha mustawa weyndeere may wali xadiidkii raawigii tarjamadii walaay dhan mayu walanka koobi macaanidii marka insha allahu tacaalaa may kale waxyaabaha laka dhakaaw kale may kumade culuum ama saynis culuum ama saynis oo ku hadlow bini aadanka may buuhaa qaabka jirjan shagayow oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aan abuuri allama ilay wa fii anfusikum afalaa tubsiruun dadow naftin dhahdiye maarkaasana macnaa qaabka ilaahay tarkiibkan sameey waxyaabaa kale laka baradaw mayu aljuqraafiya oo laka baradaw maybuwa soomaali guud ahaan iyo caalamul islaami laka baradaw marka insha allahu marxaladaasna may qaadadaase saddex sano gudaaji yamayl faday ina marka maybuwa ardayda ku dhammaayaan insha allahu tacaala dugsi hoos iyo maybuwa fahmeen oo marka maybuwa dariiqo tan kala dariiqatul camal ama qaabka maybuwa madrasadan shaqeeyas oo marka shaqada may limbaanyi waalidka iyo mudiirka inay marka cilaago ku dhexayto unagii magon qaayibe ay unagaas maykan magonaay sabab makan magonaay inay marka maybo tacliimta iyo mas-uuliyada dhammaanana saaranta iyaalay walbaradayan dadka weyn dhammaan marka mayboaha yeelanku baahanyi maamulka iyo macalimiinta iyo idaarada guud ahaanba insha allahu tacaala may ballan qaadane in insha allahu tacaala iyaalka mayboaha aqoontiyo haddii ilaahay intii ilaahaynka talgalay insha allahu tacaala inaynu kobciina taasoo shicaarkayna iyo watacaawanuu cala albiri wataqwa inaynu in iska halmaysane biriga iyo taqwada insha allahu tacaala marka biriga may kumada tacliimta ina marka may buha qofka walla bar tan kale oona may buha anka dambeyta marka mayn dardaaramay ardayda oo dadka walbardaw iyo guud ahaanba dadka macnaha yaan dardaaramay kow tan kowaad mayu taqwallaahi subxaanahu wa tacaala inuun ilaahay ku absanaan meel kasta un roogna tan kalean ardaydan dardaaramow mayu ini may buaha albiru lilwaalidayn ini waalidiinta iyo embeer nagadaan wa khaasatan alummahaat ini may buaha waalidiinta beerang nagadan oo waalidiintaba gaar ahaan oo maamada amba ahada inay beerang nagadan shareecada islaamkana maamada meela deersidi ogna marka insha allahu tacaala ardayda antaasa kala dardaarame waa hagaag dhegaystayaal weli waxaa si habsamila u soconaya xafladda dib u furitaanka madrasada nuurul islaam ee hostagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee baay markan waxaa loo baaqay oo mikrofoonka lagu soo dhaweeyey mid ka mid ah waalidiinta deegaanka iidaale بسم الله الحمد لله والثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا دمان دتك قيبشو كلا دوم أكو قيب قلن مايك السلام سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب أنا أكم ده والدين أرديتان maanta madarasata nuurul islaam antalanka furi ardaytaas qeybkumada waalidiinta waana ah afka waalidiinta inaan ka hadalaw awalan waa igma hadnagay ilaahay subxaanahu wa tacaala noo weelay dad muslimiin ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiis aan sajuudaya mar lamaad ma igma hadnagay maamulka islaamiga ah qeybajay kala duwan oo muxaafadada degmada baydhabo oo maqarsha iidaala eey an horeyto oo tacliintan iyo dadaalkan iyo juhdigan aninbiyeno hada geeka gebagabadii onu fidhiino unoo hada talaadiya iyo meelha maraytununu ogayna leynaninka weeriyeeda oo diyaar e taa qeybo jeewalaaj an la habeey yeeda oo hataa maybu aha qarash an hayne sabiili ata sidii oo nog muslumlilifadaayina lahan diyaari bee sidiina maybu aha walaayada islaamka ballan qaadi keliya awlaadya wala barey hensheena walna malsiinku fadaw meeldhow malku helaw marka warkaas eedi eedanka faraxsagna waana kul i eedaan ka qanacsagna awlaadi ilaahay subxaanahu wa tacaala nii hiboyey mas-uuliyad noo saaranaytay intii muslimnimo laka tarbiyeeyo sunnada nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi la baro jidka ilaahay la tus ilaahayni waajibiyiina dad unan aamina korno mas-uuliyaddaasna an qalamaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala hanayn dariba ilaahayniinshaanay awlaadina ka wareejinay manhajka iyo qaabka iyo jadwalkanin akhriyayna eedanka qanacnay marka haddii una waalidiintiana eedi eedanka faraxsagna waana sidinu sugaaniyu ilaahay subxaana wa tacaala kama hadsan may rajeeya intii natiijo wanaagsan owlaad tarbiya islaami ah diin iyo maadi iska jaraan ilbaha hormarsan iniha ku baha doonaan insha allahu tacaala ee rajeeye taas oo kale dadka oo meelo maybu ah gaalada iyo kataliyahayti roogan meel oo ibir ahoo jini dhaansa elan ororiyey may waa awlaadasi wala baradahan lelan guraw tumi lama sano labaatan sano wala inka jaraan gebagabadii oo istijin an kasaane idiyaalsho an isku guraane wal yooshal ogyin lan kasaana cilmo mayla areeniyo aan ku jawaabo korna ebersho fidhiyaanka ku bahayaan oo kale an hayna ilaahay subxaana wa tacaala may buu aha mowqifkaas iyo hana surinjiya mahadle haddiinu waalidiintii ana eedan kaga nacsagna madrasata nuur islaam iyo juhdigii habiidi eeddi eedan ka faraxsagna ilaahay ma an warsadaane ini ilaahay subxaana wa tacaala wali macalimiinta kubaho ardayta geliyo natiijo eedan wanaagsano waalidiinta maybu khatanka ka faraxayaan ilaahay kusheeno macalimiintii intii kale maamulyaasha ahoo ha agaasameegna maylana jazaakum allahu khayran intaasana ka gebagabeeya jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag xubno kala duwan oo mas-uuliyiin ah ayaa ka soo qaybgalay markan dhinaca culimmadaan eegno waxaa loo baaqay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekhana sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إن شاء الله تعالى الله كما هدينا مسلمين والي مكان كان هديني كرمي أنا مسلمين أنا موحدين أنا الله سني ما هدين وحسني واجبه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد مسلمين لما ما ندر دارمانه يعني والبردان ويلي ضرب حديث كما يا رسول صلى الله عليه وسلم ضرب العلم فريضة على كل مسلم علما إلى ضربه دتك مسلمين لما تيو وفرض وي مغلي بلام على كل مسلم هدي له يعني مغلي كلا مغلي بلام بو مسلم كبرتنا مسلم لكن مسلم أني سياق شقاق الرجال بلانتين مغلي كلا له قدام بالي مثل شو الله كلايو marka cilmigani aan barano kulligeen waajib la-aanlankii intii walbarashish doonta alla ku obsiinshay meelal egji hoob diinka ilah iska dhagamaaw ma in bahadiyaan ahaan dadkii guddigii magaaladan idaal haddaan roogno anti arantum hagal gaaliyeeno tarbiyatul islaam masnadada nuus islaam riitaan furfureen oo ha usubeen ha tajidiyeen boosi hadan ha ka nageen guryaalkay daacitireen hanti oo xalaalaha ka daacitireen runtii dadkaasi umay mudanyeen mahadnagaa mudanyeen dadkaasi umaylana ajarkii allah wanaaji dadkii guddigii iyo dadkii haadhisi dhammaantay oo macalwalaayada iska dardarlay wal horraanba dadka le kama hadyay ayna meylay maray tan kale maylin baahan dadka muslimiinta ah aayadan furfurdaan ilaahay mayliyaha dadkii ilaahay nabashii rumeenow ittaqullah ilaahay ku obsadadow wa aaminu birasuulihi rasuulkana rumaayey oo rasuulkana hal rumaayey hal tacdiimiyey yu'tikum kiflayn min raxmatihi ilaahay mayl siinsiiyey lamashiy oo nasiibah yaa siinsiya oo ilaahay naxariisisa wayajcal lakum nuuran ilaahay nuur siin waa tamshuuna bihi nuurka may kumid walbarashada kumada lanka haddii jahlay waa mugdi ka dhajar cilmiga nuur jahlina waa mugdo haddii aan dhimito yaa maalintaa jirtun haddii nuura ka socota wayajcal lakum nuuran tamshuuna bihi ilaahay mayfir lakum yaa radinsiin dhaafe way ilaahay dimankai dhaafow balka warbarashada aniil inkishaal hirna saqiir iyo kabiir inkishaal hirna rijaal wa nisaan inkishaal hirna yaalin baahina tarbiyatul islaam runtii si hadda naninshay halsan oo kale ayaa fatro galli taadna ilaa amarshiya ka nagati haddana ilaahay aninagi ilaahay ka mahadsan tan kale ma iidan dardaarmeenaha madarasadaan dadkii hubaadad culimo ahaadan tan kale zamankal kajara hay taana zamanu jihaala kajara ini jihaadka lagu qeyb qaado gaaladan awlaadan afadahayt ini gaalaysiiday dadka dadka doolow lijey soomaali hay etoobiyaa liisa gallati dadkun kenya lijey kenyaatiyaa liisa galladay waa kenyaati etoobiyaan kuwana hadda baa liinrooga gaalaba garabba nagadeen haangal haanjeed marka haanlis haysadgee kaanoo galaan galeen haan difaacan baahanin inaan difaaca naftateen iyo naftiyo u anfusakum ahliikum naarantaan ilayu haani haysanoo haan galanta ka ah ayaa haan ah hal difaacay iyo halkan iskuul gaala ay liindirnayd walbarashada waliilni filan muslimiinta haayaan ilaahay galanteen geli haanasana anfacayaan gibroonta walka barneen kuuritoonta ka barneen gaalan halla dagaalamoy wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dambe ee xafladda ayaan isla soo gaarnay ee dib loogu furayo dugsiga hoose dhexe ee nuurul islaam oo ka mid ah madaarista ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaada islaamiga ah ee baay markan waxaa kelimadiisa lagu soo dhoweeyey suldaan maxamed macali xuseen suldaanka guud ee beesha harin بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس آه، وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس من ينفع الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، إخوة بعد السلام إلى سبحانه وتعالى yang mahadiyana ilahagni walay muslimin oo hana waafajiyay kheyrkan iyo wanaagan iyo islaamnimadan iyo iimaankan oo nin suurtageli oo arday marka may buaha ini on tageeka isburaarujino isu adayno isu waanino oo iyaalkanan marka may buaha walbarashada una sheegnay ilaahagii nin suurtageli ilaahagaas ang mahadayaana ee baada xamdilaahi subxaan- subxaanahu watacaala walaalayaal ilaahi subxaanahu watacaala may baan farahaya ini naftaana iyo ehelkaana iyo qaraabadaana marta muslimiinta dhammaan badbaadin adaabka ilaahay ku badbaadina kulle ilaahi subxaana watacaala na farahaya runtii adaabka ilaahayna may bal ku badbaaday diinta ilaahay ontay la bardo oo haddana way la bardoon haddana laka camal falo waxyaabaha marka adaabka ilahay laku badbaado ayaa kumid ata nabigan salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi may baliyaha khayru nnaasi may yanfacu nnaas dadka kan kheyr badan kan dadka anfaca way haqiiqada runtii qofku ontay walbaradii naftiisna anface ummado muslimiintana anface waxyaabaha marka iyaalka wallan baraayo ama gibro muslimaadka wallan baraayo kumid ata may kala ogdiina walaalayaal sheegowna niin baahanaynaha nawaaqidul islaamka may ka jaraha diinta islaamka ontay lambarana mayba ka jaraha arday waxyaabaha acmaal islaamnimada guryaha kumid ata marka walaalayaal awalan wa aakhiran mayn isdirdaaramaana ilaahay subxaana watacaala una ka obsana oo langwiin ilan yar migil ibilaan dhammaan intuun walbarna kulley in isdirdaaramaana tan kale maktabka oo maktabu tarbiya wa tacliim oo fi wilaayati baay alislaamiya runtii may badsan lana jazaakum allahu khayran siinka sugaani marka insha allahu tacaala huwl kasta markii ontay bilaawata runtii isku dhib badanta ee runtii aybaa noo araga doontaana walbadna aysan ka faraxaasan iyo noo araga doontaan ee xaqiiqatan haddii oonatay uun ena ee nuqabadii gobolka runtii maybaa ardaysiin ballan qaadane haddii oo maktabkii tarbiya wa tacliim haddii atiin insha allahu tacaala iyaala la diyaarsagna hanti la diyaarsagna ra'ya la diyaarsagna wal kasta oonanta isin markaaninka baahatam insha allahu tacaala gee ionay arde marka may buaha hamiinba garabkiinga keen insha allahu tacaala may baan isdardaaramaana ilaahi subhaana wa tacaala marka obsijan isdarwadaaramaana unoonta ka ambagaadana wa tacaawanu alalbiri wataqwa uno ka ambagaadana isin may basan lenaha runtii haqiiqatan marka may bua ruuhogaan ama walaa unijela inay jirkaan hakugoanya runtii haqiiqatan siinka wareejini inay tarbidiyo wanaajidan haqiiqatan magaaga oo isin gudataan inaysan ka dhabaytan mana mayba gudataana maktabu tarbiyati watacliim marka tarbiyatul islaam iyo inay tacliimta islaamka insha allahu tacaala ayaa siinka sugahayna haqiiqatan iyaalkan hadda may argahayna laatamahayan hadalahaayan aamusa rafadahayan insha allahu tacaala mayba arga doognay haddii ilaahi subxaana wa tacaala haddii oonaytay magaagiisi gudatan runtii ka dhabaytan yaalkan oonaytay aamusa langlahayne an rafadaane an maruugdaane iyo dhanba marka maybuaha ala ra'si wal cayni ah marka maybuaya la arga doon insha allahu tacaala maysiin dardaaramaanaha ilaahi subxaana wa tacaala usija hegihegaamin isdardaaramaana iyo waljihaadu fii sabiili ilan kasta inoo mas-uulidii saaran ini gudumana mugdiirka inay ontay mas-uuliyadiis gudud macalimiinta inta mas-uuliyadda gududaan waalidiinta inta mas-uuliyadda gududaan ini gududaan macnaha kaalantiyo qaadaan nuqabada iyo nasalaadiintana kaalantiyo qaadaan insha allahu tacaala intaas baan oo dirdaare wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag ugu dambeynna mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay waxay halkan kaga dhawaaqeen in hadda wixii ka dambeeya si toosa loo furay madarasada nuurul islaam islamarkaana ay wax ku baran doonaan ardayda da-da yar iyo dadka waaweyn ee ku dhaqan deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamigaha ee baay madarasadan waxay qayb ka noqonaysaa madaariis iyo macaahid muddooyinkii lasoo dhaafay maktabkan uu ka hirgelinayay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayadan waxa uu horey uga furay macaahidda qurduba deegaanada dharqo iyo madiinatulkhayr dugsiga hoose dhexe ee salaaxudiin oo laga furay bisqacde iyo sidoo kale dib u habeen lagu sameeyey madaariista ku yaala degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay tabintiina waanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu صحوة للدين كبرى